asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkeena habeennimo qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidanka booliiska oo faahfaahin ka bixiyey dagaalo maanta ka dhacay qeybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay howlgallada ciidanka dowladda federaalka ay ka wadaan qeybo ka mida gobolada dalka maxkamadda sare ee dalka kenya oo go-aan rasmiya ka gaartay doorashadii william ruto iyo dhibaatooyin xagga nolosha ah oo laga soo sheegayo tuulooyin ku yaala xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay howlgallo maanta ciidanka haramacad ay ka sameeyeen qeybo ka mida gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka basro oo xuduud la leh dhinaca degmada balcad ee shabeellaha dhexe deegaankan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose laakiin u dhow degmada balcad waxaa maanta markaasi ka dhacay dagaalo qaraar oo u dhexeeya harmacad iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taliyaha booliisku waxa uu sheegay in halkaasi lagu bartilmaameysaday maxkamad shabaabku ay ku lahaayeen sidoo kalena waxyeelo loogu geystay xubno ka tirsan al-shabaab sida uu hadalka u dhigay taliyaha booliisku waxa uu sheegay in si toos oo u bilowday howlgalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana looga saarayo guud ahaan dalka sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ka wadaan qeybo ka mida gobolada dalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladdu ay gashay jawi colaadeed oo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu tilmaamay in markaasi shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay gacan siiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya gobolka hiiraan shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo gobolka galgaduud iyo meelo kale oo ka mida gobolada dalka ayaa si isku mida dagaalku uga soconaya
meeshaan ka soo gelayay raadadkii guushaa ku yaallay gabdho soomaaliyeed oo buskidkii iyo muqmadii iyo biyihii diyaariyey baan ku soo maray meesha oo ciidamadooda u daabanay waxaan hubaa inay bilaabatay marka mar hadday gabdhaha soomaaliyeed bilaabaan waa bilaabatay guushii iyo in laga adkaada cadowga waa bilaabatay meel aan dib ugu laabanna male mana ka laabanayno waa in layska celiyo waxaan halkan runtii uga hambalyaynayaa marka koowaad waa u tacsiyaynayaa marka koowaad waxaan tacsi runtii u dirayaa tiiraanyale guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka hiiraan iyo meelo ka mida galguduud waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado allah u naxariisto inta dhima dhaawacana allah u booga dhayo waxaan laakiin ugu hambalyaynayaa sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya oo runtii weheshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo siday isooga celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin xukuumadda iyo dowladdu way garab taagan tahay jawaabaheedana waa way arkeen haddana way sii arki doonaan wayna sii garab taagnaanayaan ilahay idankiis saakadan hadda waxaan ugu hambalyaynayaa taliya xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen oo meelo ad adag oo ay fadhin jireen oo ay basro ka mid tahay ay ka xoreeyeen oo ay ay fogeeyeen weliba eryeen insha allahu wayna sii daba socon doonaan waana ugu hambalyaynayaa way ku mahadsan yihiin waxaan guddoomiyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waynala joogaa iyo maamulka gobolka banaadir iyo booliska iyo qaybaha kala duwan iyadoo oo aan xukuumaddana insha allahu ay si xoog la u shaqayn doonto waxaa inoo ballan ah degmo kasta inaan ku qabanno kulamadan oo kale waxaa inoo ballan ah inaan xaafad kasta ku qabanno waxaa inoo ballan ah inaan dadkeennu iswacyigeliyo waxaa inoo ballan ah mas guri laguma noolaan karo masaska yaryar ee guryaha ku jira inaan bannaanka usoo saaro intaa marka laga tago guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gobol kastay ku nool yihiin waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan magaalada muqdisho kuwa ku nool kow ka yihiin walaalayaal waxaan gallay dagaal dagaal baan ku jirnaa markaad dagaal ku jirtana dagaal markaad ku jirto cadowga waad xanuujin waa la xanuujiyaa cadowga markaad dagaal ku jirto markuu xanuunsado waxaa lagu yaqaanaa reactionkiisa iyo jawaabta uu bixiyo jawaabta uu bixiyo hadday noqoto mid naflacaariya oo waxa hadda dhacayood aragteen micnaheedu canowgu wuu dhintay waa daciif ha ka hadhin mar haddaynu dagaal galloon goosannay dagaal mar haddii aan cadowga xanuujinnay waxbaa inaga soo gaaraya dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan cadowgu jawaabuu bixinayaa xanuunnaa imaanaya xanuunaha waa inaan ku talagalnaa qur-aanku ilaahay ku sheegay
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayuu kaasi ahaa dhibaatooyin xagga nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa tuulooyin ku yaala xadbanaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya halkaas oo ay ku dhaqan yihiin qoysas xoolo dhaqato soomaaliyeeda waryaheenna cabdulaahi axmed daada ayaa kasoo waramay dhadhaab saacado badanna qaatay kadib waxaanu gaarnay tuulada amuume oo in ka yar labiyo toban kilomitir u jirta xuduudda dalkani kenya oo la leeyahay waddanka soomaaliya dadka ku nool tuuladani ayaanana haysan adeegyada asaasigu ah nolosha aadanaha sida caafimaadka waxbarashada iyo biyo nadiif ah sidoo kale tuuladani iyo hareeraheeda waxaa saameyn badani ku yeeshay abaarihii ka dhacayay dalkani inta badan saameeyey dadka reer miyiga ah si kastaba ha ahaatee tv-ga dalsan ayay u suurta gashay inuu gaaro tuuladani si uu u soo tabiyo xaaladda nololeed ee dhabta ay ka jirta halkani waxaanu arrintaasi waraysi kala yeelannay dadka ku nool tuuladani amumee guri haddii la dhiso oo nacfiyad uusan ahayn maxay tari saraga xandarba iskuul way dhisan yihiin ilmihii waxay oga kala carareen akhrisla'aan macallimiinta xaggee aadeen macallimiintii waxay aadeen hog gudahan ubay galeen haya waxaa uu loogu sheekeeyaa habeen midoobaa nila siibi arigaa waxba kama jiraan ilmihii nabad baan qabnaa cidda laga cabsanhaya hadda nalagu quuqinhaye magaaladana looga cabsanhayana ma aragno duulka kuma aragno miyiga kuma aragno cidda ayaad ahayd baxandar baan nalaga saaray isbitaalkaa imaaday guri hadda wuu dhisan yahay laakiindaawo ma taallo macallin nooma joogo ilmihii waakunka banooni cayaar unbay noqdeen tu ku dhimatay way jirtaa tu ku dhimatay dhibkaan qabno waa saa'id dawladda waa inay wax ka qabato ninkii naga dhantay ilaahay baa dilay laakiin isbitaallaan uusan u dhimanin waxaan rabnaa dawladdaannada cusub dhabarkayna awal tii hore naga tagtay dhabarkayna soo aadisay dawladdaannada cusub waxaan oga baahanay waxaan oga baahanay ama waxaan ugu tarta ama yaan ugu horta xakaanada inay soo dhowrto ilmahaynada sweynta daatiinkaa noogu dambaysay macallimiin addoomay oo wax noo baraan waxaan ka codsanayaa dawladda cusub ee hadda soo gashay waa gafanaha baarlamaanka emsiiga waxaan ka codsan haynaa inay xagganaga soo dhowraan dadkan qofkii xanuunsada gaari baa lagu tuura waxaa loola cararaa dhadhab ninkii madaxa soo soctay tii hay-adda soo socota markii la yidhi ah xagga ha u tillaabsanin aan lihi taas maxay ka mid tahay cunaqabateynta marka xagga jinsiyadda horta dawladdii hore waabay tagto waxba kamaanaan helaynin haddee dawladda waxaan codsanaynaa in ay xagga naga soo fiiriso cabdulaahi axmed daada dalsan t v gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday natiijada rasmiga ah ee doorashooyinka dalka kenya waxaana markaasi loo xukmiyey in uu ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi kenya william ruto oo horey markaasi loogu dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimada ee dalka kenya laakiin muran ayaa ka dhashay waxaana ugu dambeyn maxkamadda sare ee dalkaasi maanta gelinkii dambe ay ku dhawaaqday in william ruto uu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dalka kenya guud ahaan warkii habeennimo waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel